waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
iyada oo inta badan dalal ku yaala caalamku ay dadaal weyn ugu jiraan sidii ay uga hortegi lahaayeen cudurka coronavirus ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxay magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya gaar ahaan garoonka diyaaradaha aadan caddi ay ka bilowday olole looga hortegayo caabuqaasi ee ka dilaacay dalka shiinaha wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde waxay geysay qalabka dadka looga baaro cudurkaasi coronavirus iyo dhakhaatiir dhanka caafimaadka ihi iyagoona halkaasi ka bilaabay baaritaano la xidhiidha cudurkaasi rakaabka kala duwan ee iyagu kasoo degayay garoonka diyaaradaha aadan cadde islamarkaana ka yimaada dalalka kala duwan ee caalamka ayaa la marinayay baaritaan si looga hortago halista ka imaan karta cudurkaasi wasiirka caafimaadka xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo duulista hawada oo iyagu kormeer ku tegay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde si ay u dhiirigeliyaan sida hawsha baarista u socoto ayaa saxaafadda halkaasi kula hadlay doctoreysa fuusiyo abikar nuur wasiiradda wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay halista cudurka coronavirus iyadoona sheegtay in ka wasaarad ahaan ay ku tali jiraan sidii shaqaalaha wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada dalka loo siin lahaa tababaro dheeraad ah saaka waxaan u nimid eraboorka inaan kormeerno howlaha caafimaad iyo baaritaan ee ka socda eraboorka waxaa jooga erboorka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo wakhti badan joogay howsha ma aha howl hadda bilaabatay howsha way socotay aniga wasiirka maanta waxaan doorbidnay inaan soo marno aan hubinno aan ogaano meeshay wax marayaan siyaabihii loo xoojin lahaa si looga hortago cudurkan coronavirus coronavirus aad la socotaan waa cudur halistiisa weynta international concern ah loo asteeye inuu yahay cudur adduunkao dhan saameeye oo ah khatar ku sugan ay ku sugan yihiin adduunkao dhan ilaa iyo hadda dhowr iyo labaatan dal ayuu ka dilaacay ha u badnaato jino meesha ugu horreysa uu ka dilaacay dhimashadana ay ugu badan tahay waxaan ku howl jirnaa sidii looga hortegi lahaa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda duulista hawada immigrationka berri waxaan yeelan doonnaa haddii alla idma shir weyn oo ka baahsan kan oo ay ka soo qaybgeli doonaan wasaarado badan oo ay khusayso arrintan marka waa ka hortag wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa hay-adaha kaalmeeya waxay diyaarisay tababaro xoojisa oo la siin doono shaqaalaha wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyadoo dhan sidii qalabkii ka sii casriyaysnaa loo heli lahaa loogu qaybin lahaa marka diyaargarowga aad u sarreeya waa ku mahadsan yahay wasiirka waa mahadsan yihin shaqaalaha caafimaadka had iyo jeer meeshaan jooga iyo agaasimayaasha wasaaradda caafimaadka dhanka kale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maxamed salaad omar oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay hawshan dhanka ka hortaga coronavirus ay kala shaqayn doonaan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda islamarkaana la gaarsiin doono dhammaan xuduudaha dalka laga soo galo
maanta waa maalintii ugu horraysay aan soo kormeerno shaqada muddo ayay socotay markii arrintan ay bilaabatay iyo ka horba shaqadani way socotay laakiin waxaa maanta aan halkan ku soo booqannay in aan fiirino shaqada sida ay u socoto waxaan rajaynaynaa inaan dardar gelinno berrito sida wasiiradda ay sheegtay shir weyn ayaan isugu imaanaynaa oo dhammaan hay-adaha ay khusayso oo dhan isugu imaanayana duulaahidmo maamul goboleedyada iyo meelaha xuduudaha waddanka laga soo galo oo idilna waan gaarsiinaynaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa waa wasaaradda caafimaadka sidii meelihii goobihii lagu korantiin garayn lahaa dad haddii uu noo yimaado laa saamaxallah waxaan hadda aad confidence ugu nahay ilaa iyo hadda inaan fiican nahay shaqadana ay si wanaagsan u socoto bilow ha ahaato laakiin si wanaagsan u socoto waana isgarab taagannahay dhammaanteen waxaan u taagannahay daryeelka bulshada insha allah tacaala innaga ka wasaarad ahaan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada wasiir waan ku garab taagannahay adiga wasaaraddaada waan garab taagannahay insha allah tacaala wax alla wixii aan dhinaceenna ka geysanaynana diyaar ayaan u nahay wasaaradda especially dhinaca airboortka dhammaan shaqaalaha ka shaqeeyo idil ay ku jiraan ciidamada immigrationka oo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha dhammaan waa diyaar hadduu ilaahay ka raali noqdo shirkadda maamusho airboortka sidoo kale alerta ayay ku jiraan berri wixii ka dambeeyana procedures ayaan soo saaraynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo dhanka kale safaaradda dowladda soomaaliya ay ku leedahay dalka shiinaha ayaa warbixin ka soo saartay xaaladda caafimaad ee muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada howaan ee dalka shiinaha halkaasi oo ah magaaladii uu ka dilaacay cudurkan caabuqa coronavirus war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda shiinaha ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in safaaraddu ay u kuurgashay xaaladda caafimaad muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan gobolka wuhan kuwa oo gaaraya sida la yidhi ilaa iyo konton ruux sidoo kale qoraalka safaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in dadaal kasta lagu bixin doono sidii loo ogaan lahaa mar kasta xaaladda caafimaad ee muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan gobolkaasi dad fara badan oo u dhashay dalka shiinaha ayaa u geeriyooday cudurkan iyadoo tirada dhimashada iminkay ku dhowdahay ilaa iyo shan boqol oo ruux iyadoona uu sii kordhay tirada dadka uu saameynta ku yeeshay cudurkan oo dowladda dalka shiinahu ay sheegtay in ilaa iyo shan iyo labaatan kun oo ruux iminka uu saameeyey cabdilxafiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali